aad umaasan dagaaladan waxay ka dhaceen erio xardheere gobolka mudug khaasatan sulmooyinka la yihahdo dumay iyo dabagale oo halkaas dee qolyaha khawariijta shabaabku ilaa asbuucan u dambeeyaba ay dadka shacabka ku hayeen dhibaatooyi hambadaad iyo barakicin taasoo ay ka bilaabatay markii dee idinka og inay jirto abaaro ba-an oo aada u ba-an soomaaliya oo dhan ama geeska afrikaba meelo yar oo roob yari ka da-eyo dadka u degeen una diideen dhaqsintii iyo deegaankii ay ku noolaayeen iyagoo dhahaya cidda halkaas degtaa ama roobkaas daaqaysa inay bixisaa sakawaad aan dee waxaa weye meel ka jira jirin oo hadda xilligan dee aad dareemi kartaa dadku duruuf ay ku sugan yihiin marka sida admigiiyo dagaaladu saasay u dhaceen waa gartay dagaalka yaa bilaabay ma shabaabka weerarka qaaday mise dadka deegaanka de dagaalka shabaabka qaaday maxaa yeelay dee qofka bini aadamka islaamka marka naftiisa iyo maalkiisa loogu yimaado de inuu dagaalamo waa ku waajib waa ogtihiin dadkaas iyagaa dagaal ku bilaabay iyagaa soo weeraray iyagaa inay daaqsintii iyo roobkii iyo wixii yarkaay halkaas laga helay daaqaan u diiday iyagoo dhahay dee waxaan rabnaa inaad bixisaan seko waxaa weeye si ay halkaas dee dhaqaalo uga arursadaan dadkuna dee duruufaha ay ku jiraan iyo abaarta iyo jiraalka ogtiin xaaladda ay maanta kusugan yihiin laajiligeeda marka boobkaas iyo barakacintaas iyo handadaadaas ayay aantama dadku hayeen dagaalkuna wuxuu bilawday saddex labaatankii bishan oo halkaas dee ay weerar kusoo qaadeen waayahay dadka deegaanka is-abaabulay ayaana ka hortegay rag badanna ka laayay marka sidaasay weerar celin weerar rogaal celin kusoo qaadeen waayahay marka khasaaraha inta aad og tihiin ilaa iyo imika ma inoo sheegi kartaa dagaalku dee ilaa saan kuu sheegaba muddo asbuucu socdaa maantan aan kula hadlayo waa jiraa dagaalku khasaaruhuna dee marba heer buu joogay dadka dee shacabka dhimashadooda intaan xaqiijinay waa ilaa saddex qof iyo ilaa lix dhaawaca dhanka shabaabkana bay labaatan bay dhimashadu maraysaa saa hadda xoogta ku hayno marka halkaasaa khasaaru joogaa waayahay waxaana soo gaaray warar sheegaya in saakay ay dad rayid ah deegaanadaasi ay ku laayeen shabaabka marka arrintaasi ma jirtaa maya dee dagaalkooda waa ku sheego wuu socdaa xilli kastay saacad walbana waxay isku dayayaan inay dadkaas muquuniyaan mana u suuroobayso ilaahay idankiis dadka deegaanku isku tashadeen dowladda galmudug iyo dhammaan dee ummadda soomaaliyeed way garab taagan yihiin marka waxaan ku cadayn karaa inay dee xilli kasta iyo saacad walba isku dayayaan inay ummaddaas dhibaateeyaan waxay u geysan karaanna u geystaan waana dee dhaqankooda iyo caadadooda inay sidaa u dhaqmaan dadkana xilliyada ay xaaladda aada ugu liidato abaaraha iyo duruufaha ay la beegsadaan iyagoo ka fikiraya jilacsanaanta dadka iyo duruufaha maanta taagan awgeed dadkanna waa dad firfircoon una taagan inay dee dadnimadooda iyo sharaftooda karamadooda difaacdaan xaqidii dagaaladan horeyna waa u dhaceen gaar ahaan deegaanadan marka maxay salka ku hayaan marka aada si hoos u eegto dagaalka dee maanta socdaa iyo soomaaliya boqolkii sagaashan iyo shan nimankaa shabaabkaababa oo dagaal dee aan aaminsanahay dee waxay ku saabsanya adinkuna aad ogtihiin oo ay dee rabaan inay dalka soomaaliyeed oo dhan dee ku qabsadaan haddii u suuro gasho ummaddana ay ku dhibaateeyaan dalka iyo diinta iyo dad kale ku dumiyaan waa dhaqan sidaas oo fikri dee xagjiroha argaxisaa ayay nimankaasi de ka dambeeya marka waxaas waxaad ogtihiin oo maanta waxaada soomaaliya ku cusub maahan dadka halkan deganna ilaahay haday ka helaan waxaan rajeynaynaa inay arrintaas iska difaacaan sida ay meelo badanba iskaga difaaceen hadii ilahay idmo dowladda iyo dhammaan dee ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay de arrintaas waa in arrintaas wa si fiican loola socdaa loona soo gurmadaa dadka shacabka iyo dowladda galmudug oo iyaduna maanta dadkeeda iyo shacabkeeda garab taagan una taagan iyo dadkaas waxalaala waxay awoodo la garab istaagto uwana difaacda cadowgaas soo jiraanka soomaaliyeed marka dhinaciinan galmudug maamulka maxaa tallaabo ah oo uu saakay u qaaday dhinacan dagaalada horta dee galmudug dadku waa dadkoodii dhulkuna waa dhulkoodii wax aan ka garanaynaa xaqiiqdii de mama jiraan waxaan qaban karna waan qabanay wax aan kasta oon qaban karnana haddii ilahay idmo waan u taagana waana qabanaynaa dowladda soomaaliya iyo qoladan amisom ama beesha caalamkao dee xamar fadhidana waxaan leenahay de xamar keliya iyo labada shabeelle ma jooge iyo shabaabka soomaliya dhan uu joogaa dhibaato dhibaato badan oo dadka soomaaliyeed ku haya khaasatan hadda meeshan dagaalku wuxuu ka socdaa toddoba beri dee qoladaasna waxaan leenahay si degdega waa inaad gurmud iyo waxaa weeye gacan iyo taakulaal inkaga helo dagaalka shabaabkana waxaan leenahay soomaaliya oo dhan dhammaan waa in loo midoobo si guul loogu gaaro dilahi